bismillahi raxmaan raxiim waan ku dhowahay idaacaddu waan ku dhowahay waan idin salaamaya magaaga magaca maylare cabduqaadir maalan ibdi nuur naanisayna shuuka sharafka liixde lan reer baydh reer baydhawoe ahaa kaas ahaan reer buulaxiire way sudaa kiirinayay boosaasa tumay kow bilood balon hada bila hada socdo tumay kow bilood ina boosaasana kiirinaya kase kasi cabdiqaadir sababta lakin hiri may hayti walaalow lan taariidi ahaay oo kenya kuqooy bili saare bili lamaad lamada kun tomiy todobadiya kenya kuqooy haddana magaalada ma wadanka islaamfaa uwayni taariiga hambay diyaarada muqdishoha kuray eelboorka hakidegi eelboorkobaan hakidegi eelboorka loogobadi dadki isu ahlen waa yaleen adaeta ani raxweyn baana helay baana ayeri adoo dhiigun leob eleet amiirintuna wejahna kumidakaleri abtisaan liisuuri kase gordi
muddo lama bilood i bar e si ay ihaysati kadib wa ilaah in wareejiyey wiila laraaw kaada sharaa waayahay dhibaatooyinkii inti aad kirinaytay tumi kowta bilood deerasi xabsiga boosaaso haddii aad walninku sheegta dhibaatooyin aad kulukulanti ama dhibaatooyin aad hakooderi jartay xabsiga dhatiis walaalo ma maadsanta su-aal faylo su-aal sartin su-aal iyada aan ka baahanahay meelorta boosaasi leere magac haddana jiritaanka kiidan banafriba iid hanu malanka ogol lan okooy oo magacaas e sidba alaabta bakaashka oo la saaradaw kaabaadayaalka saaradaw ana dhibaato iidan farac badan iidan farac badan linkooba korna meelo kulukumi kuley kheer alla sia uwaas uwaaskaaskay shalay madi ay dhiyaay kuley anoo dharlaangaa hata qaawanaa yalhaidi waan markii anase kooyay lan kutshaaliyaalshi iyo kuufiyaalshi baraawiis iyo talooji iyo inis gudhawaane ay kase kasi hadee wali jirdile wali dhibaato kale e wali afuume e wali silcin e saas malana sheega wal adgeeg lakoobu korma e kase waayahay markii hore boosaaso markii adaseedasi ma in ada ganacsi meelo kasuu bido ada ka ganacsato magaaladaas iyo anseetay mise in ada kusi kusii dareerto tahriib adan kusii bato hayti walaalow tahriib ahay ini boosaaso sadaamin bari kurshaday maayna tahriib ahay tahriib aan socday sacuudigaas aan socday markii laki hiri reerka kiika ama familkii ka ee ada kutabti hariir reed lahan lasuubiyay laha kawargeli in ada hirinta dhiiday maya maya maya ma dhihina lanka hadii la hiro leera familka lahadalanti ad hirinta oo reerkaha ka weydiiya masaasadisaas leer ma dadka walba dhabe malkin jeysane laan weliba laka kalsoonya la aaminsane la aaminsineeta weli si aididan la jemiil game hataa warbaahin una dhugsadaana male walana dhugsadaana male siliskii lugtala oo kudhoy lama bilood ya sili lambilood i bara silis ay kiirinaay kaado majana baaw lamasa oo kale majana kaadaana yahaysano dad angayda angayda angayda lilisa lamasa oo kale kubaade leeyihin kuwa hore maxaad uqaylinaysaa maxaa say wax kaayin waawa leeraki ana siliska oo furo iso lamaranti darantiin boonya tamo furana kase kasi may insii waday in reerka kiika iyo familki ada kutabti lahan ka wargelina hirowka kiika amay ogaadeen in ada laki hiri boosaasana ada xabsa kayaalka jarta reerkiday marki aan li hiraay saddex qofa ya ila sooti afar qof ahayni oo dad reer baadiye reer miye oo madaas baadiye ukooyan taariiba lasa soconi nimankii alama bilood i bar marki un hirinaan yaa la dhi markii nimankii la dhi hataa waa su-aale mal su-aalana haddee hoolahooba sugliji nafki dhiig lee gadameey usi ganacsigana saseeday oga kasi marka anoob liijay amiirkan kawiin ahaan lanka wadankan gasaay kanga oo dadka hadartay labila similiin kiriyoogi wala dhi markii oo qaar sacuudi seedaan sacuudi laha kutarili kubahdi reerka iugaada inana boosaaso kirina oo miili kacadubana kase oo ilaa intee gaadatay marka intii oo sacuudi seedaan ha shageeyaan kureed la ha tarxiila ha nagdaan reerkii kasaas ha kawargeliyaan ilaa intee gaadatay aan rabalaanki haddaha ay dhawaay ya marku banaan lahay insaari lan station kaada shirika jiran hadi lahaa ifka oo banaanka hataa aragtidiis hataa beesa boldola dhiiba iskila itus hataa hata lameelisku tusawmahayna rabalaanki yalan ka taliyaa ciidanka taliyaa oo haysiday saldhig iyo wayn eray maadaama soon rijir ya ilaah kaada sharaa ilaahay dartis ya siin banaanka siinjiyey telefonilisiinsa eelidin lahadala afur kuwiid walka soontadan eray siya banaanka kabay ini dadka taariibka kunagadenlay idi wargeli idi markiya warkaas iyo sheebi anin halkaas biaja wikukas bilood halkaas biaji ya soonkaasi lahaydi banaan lahaydi lahadalaya aan sheegi kasay dadka kiila hiri kiila jari ma dadkii diyaaradda kiila saaranayay isinkoba meel iskulukoytan yahaytay oo garoonka lasinkubada gabadi dadki ilhirnayen baadiyu koyan oflaw koyan anin markora hamara deginayi marki meelo koyan yo osolan araya habahi amar markiana askurana intaas la koyan obesa koyan afartan wala zihiri yona lain kola liji anin kolgaari aliji kasay kasi alxamdulilah ilahay maadlay walboron ahaayen mari wali dhibaatay laha mari wadna koobu koro ma-e alxamdulilah maxadikuwaas horta ilaahay iskule waayahay si dareer cabdiqaadir maxadikuwaas ilaahay iskule anoo intaas dhabe rafaade silacay ka jara wal ehelida e ha i booqdo oo habsi inka kooy kalsira inka kooyna ma jarna wal dawladda koonfur galbeed maamulka koonfur galbeede oo habsiga kooy oo ay booqdayna ma jarna marka saasana kalaa shireydayle me hadda inta kahiran oo koonfur galbeed shireydi hadii dad yar in lama booliga daadiidhoyin oo kaada shira hadda kuwada jirnay kasay xabsiga adaka jarti yaa intaas dhamaantiyo kahirinayahin
haddi weli kasiheriyin kasiheriyin hakubay hadda ka jaraan kasay haye a marka intaas daan kirinaynayi lankooba magaca rahaweyn bay afmayba kahor al-shabaab ay taleer amiir ay tan kala lanka walaa oluwada qaraa wadaleelera siileyle bobodaay kasay waayahay cadaalad ama maxkamad lahasin surunjiyey isin marteen intii lisin hiri kureed jarte
maxkamad madi uwaas kaskay boosaaso kooyi oo uusa absiga dad kudhihi meelala raaw c i d-da kubaad haddana meelaha booqdi dadka argi kubaadi maxkamada na sheeni soo maxkamada rogo maalin iska aragnay maxkamada na sheeni nana wareysidi markaasa waaskina filibis aragnay isuna badhaan ahaan waaba iin kasahay anin badhaan ahaana anuu main kordaani laakin isun isu badhaan ahaan in kasahay iin sheegaya is aragnay is wareysani markaa issaagni haddan yow mayra meelun reeyun ka cadibinyi intuwa ka rafaasinyi intuwa ka jarta maamulada kooyahayaan wasiirada kooye dadkun la doodayan dada dhiisadahayaan haddee koonfur galbeedka tiino mas-uuliin sheegaasama intun mudasiin kuyin intun dhulka araada walangatiina isa diirnay insha allah ob ilahay aan armoosaan kooy ini wali tabartay ana dhiyo yari markaasu waa in sheegay indidad saddex qof ismadaasbaha dhihi arrintaan markii maxkamadda surumi usoo shalay qandhinya qandho saaranta ya maxkamadda markii lamaadaan iska dhagani alxamdulilah ilahay marshi aniyo lama qof kale haynay anigi quridii hortumiriyaha ka heli mahadaas ilahay ayaa isku le waa isku le waas axmed she- waas axmed haaji xasan waas kaska idinkasaw ya dadaalkaasay ya nin muuji ya ilahay dartis hadda banaanka roon ya banaanka rooga lamadii markaas ili jirtiina waa iin sheegay ini baryey hadda saacdika balansiyi inusu hadhii baryey isa baryey ina hadhii ninki balansiyaha iya ilasosiya iin sheegay dadkii saaxiibada ahayan baryaha dhiyawa yari wal hadii waaskaas nin kureyi oo niinindhasi kilahan dhiine qolka ka jarata niindhasema do mas-uuliyasin koy jaro waaskasana ninka horeyeyna ninka dambeey kasay waayahay hadda xorreydii taa yaa reed an heli ilaahay mahadiis kaskay yaa dadaal an gali siadan in sheegti dhegeystayaasha ama dhugunsidayaasha idaacadda warsan ee baydhabona dhugunsidahayan waraysiga waktigan xaaladda titaa haddii adan in kuwarbiidi dhinaga caafimaadka maadaama aada tumi ko bilood xabse ka hirinayti walaal alxamdulilah horta dhegeystayaasha koonfur galbeed dhammaantooda mas-uuliyiintooda iyo shacabkooda walmacawudiintooda kulligood salaame boqolnimada farka salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu walaha saan kala ma in sheegay ini koonfur galbeed maamulka koonfur galbeed shacabyi inta hadda baydhowdowd inku badan boosaaso qardha iyo garow iyo meelo siriran budenka sugunyin wali ganacsi wali kala dhatiyo haada mayna ninkisheenay asiga lan labaatan shan sana iyo boosaaso deganaadi leh oo hadda al-shabaab laka eedaya habsiyaalkana ninkisheenay oo riime badan lan uwaasi uwaas qalano la eraw oo huweere la welib laftaan ku dhaladi e oo labaatan shan sana meela deganaadi yad mayna ninkisheenay stationka hataa ilaahi hadda saacadun haddan roog dabagalka socde maan hadala korna walifadan suubii korna laantis isoo shilkay shilkidhe weliba amar ilaahay kadhi saantis shilka dhamati yaalshii shilka wada dhaawacmeen dhaawacaasi dhimashadaas jiro telefoon tilindiri iyo habsida laantahaaba ya miilaninka kooy ma in sheegay bulshada reer koonfur galbeed soomaaliya mas-uuliyiintooda oo madaxweynahanka weyne macal shacabkooda haddii haddee dadkiinta aan kulahayna dadkiinta aan kulahayna inaysan cadaysaan haddii kale maamulada inti kooyaan dasho on doogdayaana maamul kulley maamul jirooba in lalahayn anama haddi haddaba adika lii hiroona ole aan runta ele sheegay koonfur galbeed maamul makuji haddii maamul jirigisin wasiiradooda iyo labaanadooda iyo madaxweynihii mainka baaqay ini dadyo meelo kiirin oo ka rafaasan oo ka cadiman oo ka silcasan ha booqdaan warbaahinta han ku hadalaan ka xisaabtama mas-uuliyadda geegio saaran inay dadkaas ku saaran yahi oo ka xisaabtama hortanka baaqe sankaala shacabka koonfur galbeed ma inka baaqay ini dadyo lam kasta inogiisu dhalay idiska reer bado oo uusa celisada taadiidku iyo walaayadu iyo waxaan qulqulaayaan iniyo reer badaan waayo miilun libi ogun dhigi jirin libi yaray waay haddana cidi walanka doranyo koonfur galbeed qaar ahaan ido iran dadal kuga badaay waldhiahay somaliland hadda laguga badaay waldhiahay galmudug hadda laguga badaay waldhiahay laakin wal koonfur galbeed kukoy walaha kadara walakudhamas mas-uulka hadala horumaarane mainka baagay ini dadyo idalyo idiidiyo kiikaada nabadyo ree badan waayahay su-aaleyn damboyta su-aaleyn damboyta maya taa waktigan boosaasiya roogto horeyna hamiya lahaytay inaada nolola tiita ada maareyto tahriib iyo wadamo kale adag nooratiya niida tiita ka jarti xabsigii kureed lahkoodhi hadda qorshiga kikamay ay ma inaad reed hangnaga tuwa mise inaada boosaaso kashagaysato haddii ilaahay ogolaado insha allah may may faday oo bar an hambanayba bara danba diyaara ala diyaaradii baydhowey hamar andares ina nararaha sankala way way faday obka odsaday shacabweynaha gobolka bay degan haas ahaan baydhabo degan uwaasiintooda salaadiintooda waxgaradkooda culmaaudiinkooda haweenkooda carruurtooda inay soo dhaweeyaan gacmo furun kusoo dhaweeyaan uwaaska oo islaqaamay oo maanta eebta eebtiyoo suranaayeen asturi oobu habsiri dhalinyaradika booqdi maabisi booqdi niidan dhasi iniyoo gacmo furun ha ka dhaweeyan horta osideni osigaas oo weelan oo ballan qaadana ida ida aan rajeeye anina mi ogaantay oo baryana manamas bardan baa mane insha allah sidaami musafarami ubaa daamiin kala ini ana baydho baryi doono insha allah hadii ilahay ogolaato waayahay iidankan kuma hadnagaana waayahay iidankan kuma hadnagaana waraysigaada nasiidi siraasi soo dooga a weliba way way faday oo ku odsaday warbaahinta ini markii ana koy warbaahinta hay dhaweyaan maqal iyo muuqal hata miilana ka kahadala insha allah hadii ilahay ogolaado sababa jira awje wayaaba labariyba ninka ka hadala korna marka insha allah taasna warbaahinta ku odsaday shacabkan shacabkan way ku odsaday ina gacmo furan ha ka dhaweyaan reer baydhabo hadii waaska eebtiyo qari eebtiyo dabooli waayahay iyadaa maasanta cabdiqaadir iyadaa maasanta